qoysaskan ah oo gaaraya boqoltodobaataniyo-shan qoys ah oo u badan haween iyo carruur ah ayaa colaada horey uga soo barakacay beriire awdhigle sabiibe iyo caanole oo dhammaan ka tirsan ah gobolka shabeellaha hoose waxaana qoysaskani bishii hore dhexdeeda ay gaareen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi aho oo ay degganaayeen maalmooyin kadibna waxaa barakiciyey roobab xooggan ah oo ka da-ay halkaasi qaar ka mid a qoysaskan ayaa hadda ka hadlay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyagoona sheegay in ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah roobka dawda-a waa meel daadka saasou noo galaale buushka ba' male halkaas oo badar la-aan dhibaatada adduunyana hayso axbeer amlaan joogna afguuyan imaan afgooy haddana biyo iyo roob iyo ana galeen waa soo guur meelahanaa iska soo qaxna meelahanaa imaanay walaahi waa dad waa ilaahay waana soo mootay imigoo beledka waa imaanay beledka haddaa imaanayna muslim islaamada ilaahay noo bixiya ilmaha wax noo sii kabacdi alxamdulilah haddana afgooye saddex bir amlaan joogna waa intaa iska imaanay kolley bacaadka ama idin roonyaan dhahna roobaa da-ay lugaa ku imaanay ilmihii waa kaas saasaa jirta halkan qaxii sabiidan ku imaanay badahii iyo diyaaradda iyo wax dhan guryaalka waa la gubi dhibaato adduunyaal ilmoa ku dhinteen haaladayna gaajaaba na haysaa guri ma qabno hooy ma qabno gaajo waa na haysaa alaab hataa ma soo qaadan alaab hataa waa kasoo qaxni dhibaatadaasaa na hayso inaan naqanaan rabni haddana inaan naqanaan rabni afgooy markaan joogni warqadaa la daadiyey ninka iskume diyaaradan hadda ninka isku soo naad qayaarkiisaa la dhahay horaan iskayga soo gudubna marka qudaaraan tacbahayn galeyaan tacbahayn qudaaraan tacbahayn hadda wixii waa laga soo guurimaho badarkii hataa meelahaasay waa gubtiba guur waa lagu gubi dhibaatadaas waa la kulungnay raashinka maba nin wax qaadi kara nin cabsa ma wax qaadi kara nin waa nin roora inugaa la baxsa waaybe xaal qaadi kara badar ma soo qaadanin wax ma soo qaadanin dhar hataa ma soo qaadanin hadda buushaan iska dhisan meeshaan kuley bacaad waayo arrimadow ma aha dhulkaan seexanaa una walaahi beri waa la helaa beri waa la iska waaha wax oo hadda aan meel ku ognah ma jirto ilaahay hagiiska ahan muslimka islaameed wixii noo keenaa iska cugna hadda wax oo saas oo unku meel noo yaala ma jirto kaamka dadka degan oo hadda waxna noo ka keena badarka iyo wixii oon karsan laheen iyo alaaba hadda waxaan ku karsan iyo ayakaa noo keeneen toban iyo shan beree waxaa joogna afgooy afgooy sida unug u joogn inaa iska laawanaa rabnay haddana waxaana dhahay warqadaa la daadiy meer aan ku laawanaynin male mahamara hor iskayga soo aadna haddana roobaan na gala roob daadaa ka dhahay guryihii biyo soo galeen unugan dad barakaa iska ahayni waxaa isdhaan magaalada xamar hor iskayga gala meesha haddii ilaahay wax idinka sahiraayo oo hay-idaha oo gargaar idin siinaayan xamar iska aadaana gasha